الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني سداول الكين تلمامي waxaynu wax ka sheegi doonaa mowduuc iyadoo mawaadiicda islaamku wada muhiim ay tahay mowduuc muhiimad gaara iskale runtii mowduucaasi waxa uu yahay wujuub atamasuki bisunna inay waajib tahay in lagu dheganaado sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaad doonto waxaad odhan kartaa alistiqaamatu cala alislaam in qofku islaamnimada iyo iimaanka inuu ku toosnaado atamasuku bisunnati lmustafa sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam jidkiisa in lagu dheganaadoo la haysto culimmada qaar waxay u soo deliishadaan oo macnahaba ay ku soo dhoweeyaan xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee macruufka ahaa ninkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yihi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay ou sharaa'icdii islaamku way igu badatay ii soo koob in yaroo kooban oo murtiya oo aan qaato ayaan rabaaye ii soo koob oo sharaa'icda islaamka ii soo ururi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waqad uutiya jawaamica alkelim waqad uutiya qablu alwaxyu min allahi subxaanahu wa tacaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi qul aamantu billaahi uma istaqim waxaad tidhaahdaa ilaahay baan rumeeyey dabadeedna ku toosnow sunnada in la haysto axaadiista ugu waaweyn ee tusinaysa amba tilmaamaysa waxaa ka mid a xadiiska qofku ilaahay inuu rumeeyo dabadeedna uu ku toosnaado sideebuu ugu toosnaanayaa wuxuu ugu toosnaanayaa jidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu qabsado walaalayaal waxaa jira waxyaabaha qaar muran geli kara waxaa jira waxyaabaha qaar dood geli kara waxaa jiri kara waxyaabo qofka madmadow ka geli kara oo adiladu ay isaga ekaan karto laakiin waxaan suuragal ahayn inay khilaaf gasho ama madmadow ay gasho nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa iyo jidkiisa in la hayaa inay waajib tahay amba asalka shareecada inay tahay middaasi muran ma gasho hore umay gelin oo xilligii salafka ridwaanullaahi calayhim asxaabtii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin lagama murmin iska daa in laga murmee xataa lama fardin ka soo qaad xataa lama odhan cidi ismay weydiin leanna waxaabay ahayd waxyaabaha shareecadu ay ku taagan tahay qofka hadduu muran geliyo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam sunnihiisa in la raacaa ma waajibba mise waa sunne in la raacaa ma laga kaaftoomi karaa qur-aanka oo keliya ta ma lagu ekaysan karaa waxay ka dhignayd in la yidhaahdo shareecada iyo islaamnimada ma iska daynaa mise waynu kusii jiraa laysma weydiin lama niqaashin lama fardin laakiin ayaan darada aakhiru zamanka ayaa waxay keentay in gadaal la iska weydiiyo oo dad ay muran iyo shubuhaad ay dhaliyaan ay muran ka keenayaan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam haysashadeeda iyo ku dhaqankeeda iyo waajibnimadeedu intee in leeg bay taagan tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maba laga maarmi karaayo kitaabka qur-aankaa oo keliya ma lagu ekaysan karaa maya ee wax ma laga soo qaadan karaa badhna ma laga tegi karaa walaalayaal waxaan isku dayi doonaa haddii ilaahay ka dhigo mawduuca asalkiisa inaan ka abbaaro asalkiisuna wuxuu yahay halka la isla waafaqsanyay maca kuwa shakisan ee muranka geliyey ee shaydaanku u gacan haadiyey xataa taynala waafaqsan yihiin waa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam waxi baa lagu soo dejiyey waxigaasi waa laba qaybood waa laba janaax waa laba garab garabna waa kitaabka qur-aanka garabna waa sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala raacitaanka iyo debagelitaanka waxyiga sideebuu qur-aanka ugu tilmaamay waxaan rabaa aayaadka qur-aankaa bal hadda waxoogaa inaynu isku xidhxidhno idinkuna ay la socotaan waxyiga labadiisa qayboodba shareecadu way ka hadasho qur-aanku si gaara wuu uga sii hadlay laba saddex xadiis baynu keeni doonaa haddii ilaahay ka dhigo mowduucuna wuxuu inoogu dhisnaan doonaa haddii ilaahay ka dhigo saddex qaybood oo gaagaaban hadalka inaan badiyana ma rabo ka koowaad waxa weeyaan waxyiga haysashadiisa qur-aanku waxa uu ka tilmaamay qodobka labaadna wuxuu yahay raacitaanka waxyiga halkeebaa loo maraya iyo qur-aanku wuxuu ka tilmaamay sunnaduna waxay ka tilmaanto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka yidhi qodobka saddexaad oo u dambeeyana wuxuu yidhi wuxuu yahay haddii raacitaankaa la waayo xaggee baa la qabanaya maxaa soo baxaya haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la raaci waayo oo la yidhaha rasuulka la raaci maayo xaggee baa la qabanaya maxaa badiil ah halkiisii maxaa soo fadhiisanaya ugu horeyn rasuulka calayhi salaatu wasalaam raacitaanka waxyiga ayaa isaga la faray oo qur-aanku uu faray oo la leeyahay wax kale ma raaci kartide waxaad raacaysaa oo keli ah waxyiga ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraaطin mustaqiim nebi moxamedow waxaad haysataa waxaad haysataa oo keliya maha faamsik lama odhan ee waxaa la idhi fastamsik waxaad ku fara adeegtaa waxaad ku dheganaataa yaan lagaa fujinin biladii uuxiya ilayka ka lagu waxyooday waxyiga xagga ilaahay kaaga yimi kaasuun hayso oo ku dheganow xaggiisa yaan lagaa marin innaka calaa siraaطin mustaqiim waxyigaa intaad haysato waxaad haysaa jidkii toosnaa waa taskiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay weligoodba ha hadlaan weligoodba ha buuqaan weligoodba ha ku dacaayadeeyaan magacyo ha kuu bixiyaan innaka calaa siraaطin mustaqiim waxaad haysaa jidkii toosnaa laablaabka iyagaa haya madmadowga iyagaa ku jira adigu waxaad haysaa jidkii hanuunka ee toosnaa fastamsik biladii uuxiya ilayka nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa loo waxyooday waxaa loo waxyooday kitaabka qur-aanka ah ee aayaadka qur-aanka ay ku yaalaan iyo sunnaha nebiga bidaliili qowlihi tacaala wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa mar kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay qolyaha gaaladaahi waxay jeclaan lahaayeen amba waxay dooni lahaayeen inaad waxyga iska yaradayso oo waxyaabo kale ay isugu timaadaan maxaa la isugu iman karaa gaalo iyo mushrikiin waxay ka odhan doonaan qur-aanka u yaro kaadiyo masaalixda almasaalix almushtaraka waxyaabaha la yidhaahdo danaha inamideeya ama waxyaabaha la yidhaahdo tafaahumaat wasatiya waxyaabo la isla fahmay oo meel dhexa ah waxay odhan karaan waxyaabaha caqligeenna iyo garaadkeennu isla ogol yahay waxyaabaha aynu isugu nimaadno rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa laga diiday waaba laga sii afeeftay dabadeedna gaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam way ula yimaadeeno waxay idhaahdeen moxamedow xal wasat aynu isugu nimaadno xal wasat waxa weeyaan waa wax dhexe oo shareecada islaamkana wax laga soo qaadanayo caadaadka iyo acraafta iyo axkaamta wadcigaa iyo dhaqanka iyo xeerarka iyo waxaana wax laga soo qaado intoo la isku jubuqtaamiyo oo la isku walaaqo wax yaroo dhexe in laga soo saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala meel adag buu ka istaajiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaanuu ku yidhi ittabic maa uuxiya ilayka min rabbik laa ilaaha ilaa huwa waacrid cani almushrikiin nebi moxamedow waxaad raacdaa waxa lagu waxyooday oo keli ah waa lagu soo diray fariin baa laguu soo dhiibay waxyi baad xambaarsan tahay kaas oo keliya hayso waxyigaas tiirkiisa dhexe waa maxay waa tawxiidka tiirkuu ku taagan yahay ee lama taabtaanka ahi ee lagama murmaanka ahi ee lagama tanaasulaanka ahi waa tawxiidka ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laa ilaaha ilaa huwa isaga mooyaane alla mooyaane cid kaloo xaq lagu caabudaa ma jirto tawxiidku waa kaas waacrid cani almushrikiin gaala waxay kaa doonaysana dheg ha u dhigin ka jeeso ha yeelin diid waacrid cani almushrikiin tawxiidka waxaan ahayn qofku hadduu la yimaado wuxuu doonaba ha ahaadee wuxuu doonaba ha ahaado oo uu rabo inuu diin ku saleeyo waxaynu amrannaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam la faray inakuna aynu ku raacaynaa waacrid ka jeeso oo isaga tag ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu faraya haysashada waxyiga alkitaab wasunna alkitaab wasunna inaad haysato oo aad ku dheganaataa hawl sahlan maaha lagu soo dhowayn maayo laguna jeclaan maayo cadaawad baa kaa hor imanaysa waa lagu diidaya waa lagu mucaaradaynaya waa lagu dhaleecaynaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay watabic maa yuuxaa ilayka wasbir waxa ilaahay ku waxyooday raac wasbir oo adkayso maxaa loo raaciyey alitibaac iyo asabru maxaa laysu daba dhigay waxaa laysu daba dhigay waxaa la og yahay qofka haddii raacitaanku uu dhab ka yahay in la dhibaayo inaan la daynahayn in dhinac laga wada marayo in la caayi doono in la colaadin doono in magacyo loo bixin doono in lala dagaalami doono rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay jidkani ma sahlana ma fududa meel maaragtay la isla waafaqsan yahay oo dhexe oo dadku ay kuu sacabinayaan maaha ittibaacul waxyi dhibaataa ka sokaysa dhibta kaa gaadhi doonta waxaa la leeyahay wasbir ilaa goorma markan shan sano sabro ee siduun ahaatay qadhaadhaato un ee toban sano haddana aan sii sabro ay ka sii darto un maxaan samaynaya rasuulka waxaa la leeyahay xataa yaxkuma allah xataa yaxkuma allah ilaa ilaahay idinkala saarayo ambayfla idinku kala saarayo oo aad kala baxaysaan oo dalaalkooda iyo baadidu bannaanka ay u soo baxayso hanuunka iyo shareecada islaamka iyo tawxiidka iyo waxyiguna bannaanka ay u baxayaan oo dadku ay kala aqoonayaan amaba aakhiro ay isla tegaysaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maxkamadiisa weyn a hor istaagaysaan wasbir wuu soconaya adkayso wa huwa khayru lxaakimiin ilaahay subxaanahu wa tacaala dadku wax kala saaritaankooda iyo garsoorkooda iyo maxkamadahooda xeer jajab iyo leexleex fara badan baa ku jira eex iyo qora u burin baa ku jirta laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala tiisu waa cadaalad wahuwa axkamu lxaakimiin ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa wax xukuma waa ka ugu xukunka wanaagsan leh walaalayaal rasuulka calayhi salaatu wasalaam qolyaha quraysh ee gaalada ah markii nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwada iyo tawxiidku uu ku soo degay wayna kii sheegaynay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay kula qanci waayeen risaaladiisii iyo islaamnimadii iyo tawxiidkii way kula qanci waayeen way qaadan kari waayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaas oo jeer bay la fadhiisteen musaawamaat wa muxaadahaat rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay la doodaan inay la hadlaan gorgortan inay geliyaan wax naga ogolo waxna aanu kaa ogolaano wax ka soo tanaasul annakuna aanu wax ka tanaasulno ilaa ay soo gaadhay annakuna gelinka hore aanu ilaahaga kula caabudno adiguna ilaahay ee geli kadib nala caabud amba maalin iyo maalin amba bil iyo bil amba sanad iyo sanad rasuulka calayhi salaatu wasalaam qul yaa ayuha alkaafiruun ayaa kusoo degta waa garanaysaan markii dambe rasuulka calayhi salaatu wasalaam way xujayn jireen xujaynta waa garanaysaan waxaas iyo waxaas inuu baatil yahay nasii aayad aayad nasii amba qurana soo dego ama dee samadaba ciqaabi ha ka timaado oo haddaanu qaldannahay imikaana la halaago rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa bashar halaagitaanka la halaagayo ummad gacanta isagoo kuma haysto gacanta waxaa ku haya ilaahay subxaanahu wa tacaala mararka qaar waxay odhan jireen bal waxaadna siisaa aayaad aayaadna sii waxa hebel iyo hebel iyo hebel magacaabaya oo le hebel iyo hebel iyo hebel way qaldan yihiin ee hebel iyo hebel baa saxan rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma siinahayn mana ogolaanahayn ilaahay baa rasuulka calayhi salaatu wasalam la hadlo wuxuu ku yidhi waidaa lam ta'tihim biaayatin qaaluu lowla jtabaytaha rasuulku calayhi salaatu wasalam markuu aniga waxyiguma soo degin oo waxyaabaha laygalama hadal ilaa in rasuulka waxaa la faray waxyiga inuu haystee rasuulka calayhi salaatu wasalam waxay ku odhan jireen dee kolleyba waxaan u aasan samays aada wadaaye dee waxyaabaha noocaasaan oo ku weydino dee laftooda dee adma maad samaysatid maad aliftid adma noo alif rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi qul inamaa attabicu maa yuuxaa ilaya min rabbi waxaad tidhaahdaa anigu iskama socdee waxaan raacaa oo keliya waxyiga xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ka yimi aayaadkaas oo afara iyo aayaad fara badan oo noocoodahay waxay tilmaamayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa huwa afdalu lbashar wa huwa acqalu lbashar wa huwa aftanu lbashar isagoo ibni aadamkaa ka ugu fadliga badan le uguna caqliga badan uguna garaadka badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa la leeyahay caqligaaga iska hayso garaadkaaga iska hayso waxay la tahaydaada iska hayso qiimaynta shakhsiga iska hayso waxa lagu faray waxi baa laguu soo dhiibay waxyigaasi halkuu ku mariyo mar wuxuu ku idhaahda yeel yeel wabes rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii sidaa la yidhi oo la isla waafaqsanya shaksiyadiisa iyo garaadkiisa iyo iyo maxaanku dhaha caqligiisa iyo fahankiisa iyo fiiro dheeraantiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la isla waafaqsan yahay haddii rasuulka sidaa la yidhi oo la faray inuu waxyiga oo keliya raaco wax kalena aanu ku soo darin maxay kula tahay jaahil jooga qarnigii koob iyo labaatanaad amba qarnigii shan iyo tobnaad hijiriyada jooga oo yidhi waxaan samaynayaa caqligayga iyo qur-aanka ayaan israacinayaa kaasaa diini noqonaya yaa tura oo haddii caqligaaga iyo iyo qur-aanku adiga uu diin kuu noqdo anna caqligayga iyo qur-aanku uu diinii noqdo teebaa labada saxa ilan isku caqli ma nihine ilan isku garaad ma nihine ilan isku fahan ma nihine nin kasta iyo caqligiisa kitaabka hadduu la macaamilo kii maangaabka ahaa iyo kii xilkaska ahaa iyo kii caqliga weynaa ee cabqariga ahaa iyo kii ziirooga ahaa ee caqliga boqolkiiba toban laga siiyey intuba hadday dhaan waxaanu toos ula macaamilaynaa kitaabka qur-aankaa oo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam kiisa camaliga ah iyo kiisa qawliga ah iyo kiisa taqriiriga ah midna la macaamili mayno afarteenna meesha wada fadhiya cuquusheennu hadday iskhilaafto teebaa sax noqonaysa waa imise diinood waa imise waxyi waa imise sax haddaad tidhaahdo kana waa saxan yahay ilaahay waa ka abaalmarinayaa kana waa saxan yahay ilaahay waa ka abaalmarinaya waxay ka dhigan tahay diinta islaamku mid qura maahe waa intaasoo diimood haddaad tidhaahdo caqliga ibni aadamka oo dhamin qur-aanka markuu la macaamilo isku natiijuu keenaa faanta kadaab beenaalaad beenaalaad tahayo aayad qur-aana haddii caqli mujarada lagu eego oo waxyigii labaad ee kaabi lahaa amba macnayn lahaa ama caddayn lahaa amba axkaam siyaadaaba keeni lahaa meesha laga saaro xaqiiqo waxa ah xaqiiqo waxa ah in aayaddaa qur-aankaan la isla meeldhigahayn oo la isku khilaafayo oo midna bartaa la marayo midna uu banaankaa kale uu la marayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa loo faray innaga ka waran innagana sidaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo faray in tawxiidka inuu waxyiga raaco waxyiga inuu raaco waxyiga oo keliya ta uu daba taagnaado oo kitaabka iyo sunnaha ah ayaa innakana waxaa layna yidhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaa qaliila maa tashkuruun qaliila maa tadakkaruun waxaad raacdaan xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii ka yimi oo yuu ku soo degay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxyiga rasuulku calayhi salaatu wasalaam idiin dhiibaayo kaasa kaas oo keliya raaca ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum waa raaca oo iska daaya bidcada waa laydinku fillaaday haddaa waxyaabaha qaar masaalixa ka fikri lahaydeen oo dan ah ka fikri lahaydeen oo malaa tanbaata ka fiicana ka fikri lahaydeen sheekadaa waa laydinka kaafiyey hawshaasi waa laydinka qabtay cid maslaxadda idinka taqaana oo danta idinka taqaana oo idinka aqoon badan baa hawshaasi tawaliday oo la wareegtay waa ilaahay subxaanahu wa tacaala faqad kufiitum waa laydinkaga filaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ittabicuu axsana maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu ittabicuu axsana maa unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yaأtiyakum اlcadaabu baktatan wantum laa tashcuruun aayaddani waxay faa'idaynaysaa macno ziyaada ah waxay faa'iidaynaysaa haddii dadku waxyiga ay ku ekaysan waayaan oo ay baaladaymoodaan oo marna xaggan ay eegaan haddana waxyiga ay eegaan oo haddana bartan ay eegaan oo ay bar soo qaataan oo waxyiga ay ku soo daraan oo waxyiga uu deeqi waayo oo waxyiga ay iimaansan waayaan waxay ka mid tahay waxyaabaha laysku halaago waxyaabaha cadaabka weliba kedisada ah ee qofka amaaraad iyo calaamado aan la siin waxyaabaha uu ka dhaxlo waxaa ka mida inuu qofku waxyiga qawado kitaabka qur-aankaa iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam marka qofku uu qawado ee uu qaadan waayo ee u baahdo waxyaabo kaloo waxyiga aan ahayn inuu ku macaaneeyo ya ama uu idhahdo waxbaa ka dhimana waynu ku kabaynaa ama dee mid ka midaba uu ka takhalluso uu ka tanaasulo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeya waxaad raacdaan waxa laydiin soo dejiyey kiisa ugu fiican min qabli an yaatiyakum alcadaabu baktatan wa antum laa tashcuruun intaanay idiin iman cadaab cadaabkaasina kedisa aanuu ku iman si kedisa oo idinaan ogeyn waantum laa tashcuruun idinkoo waxba aan dareemahayn idinkoo iska fadhiyo oo iska sheekaynayo ee dee tarabalaya oo macaqliga waa kan oo macaqligaan ka tanaasulaa oo qur-aanka iyo caqligu way isu imanayaane oo sunna maxaan uga baahanahay nebiga calayhi salaatu wasalaam farriin buu soo qaadayo farriintii buu ina soo gaadhsiiyo hawshiisii waa gutay shakhsiyaddiisa iga reeb adigoo meelaha ka hadlaya ayaa cadaab baktatan buu ilaahi subxaana wa tacaala yidhi si kedisaahi buu u imanayaa wa antum laa tashcuruun idinku aan dareemahayn su-aashu waxay tahay marka sideebaa itibaaca aynu u samaynaynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la faray waxyga inuu raaco innakana waxaa layna faray waxyga inaynu raacno innakii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxayga miyaynu u simannahay sidaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxayga u raacayo meeshii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka qaatay adna ka qaado sidaas miya dad baa saaqba waxay leeyihiin waxaa jira laba islaam baa jira bahan laba islaam islaam waxaa la yidhaahdaa alislaamu alasli waa qur-aanka islaamka asalka ah waa fariinta xagga ilaahi subxaanahu wa tacaala ka timi ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo dhiibiyey waa islaamka asalka originaalka ah islaamna waa alislaamu alwadci bay yidhahdeen islaamu alwadci baa la yidhaahdaayo waa islaam insaanku uu sameeyey meesha muslimiinta laga raacay inkaartu ay kaga dhacday ee la dhaqaaqi waayeen bay yidhaahdeen waxa weeye islaamkii asliga ahaa ee originaalka ahaa iyo islaamkii ibni aadamku ay sameeyeen baa la isku daray markaasay isqaban waayeen markaasaa waxaa ka soo baxay fahan aad u liita islaamka wadciga ah islaamka asliga waxa dhaha kitaabka qur-aanka islaamka asli ee wadciga ahina wuxuu yahay waa wax allaaliya wixii ka sokeeya qur-aanka bima fiihim qowlu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam uu xataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku jiro wax allaaliya wixii ka sokeeya ee aqwaal iyo afcaal iyo mawaaqif iyo taariikh iyo dhacdooyin muslimiintu ay sameeyeen oo dhan waxaa la ysku yidhaahdaa alislaamu alwadci bay yidhahdeen marka islaamulwadciga haddii halkan la iska dhigo islaamkii asalkaana bartan la dhigo oo kaa la iska dayo kan la qaato xaaladdu way isku dubadhici lahayd bay idhahdeen laakiin ceebtu maxay ka dhacday ceebtu waxay ka dhacday labadii islaam islaamkii ibni aadamku ay samaysteen iyo islaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey labadii baa la isku walaaqaya inagu maxaynu leenahay inagu waxaanu leenahay islaam wadciga anagu ma naqaano inagu waxaanu naqaanaa ina addiina cinda allahi alislaam islaamkaasina wuxuu ka kooban yahay kitaab iyo sunne kitaab iyo sunne ayuu ka kooban yahay waxaanu u raacaynaa waxyiga su-aashii hore aynu ka jawaabnay waxyiga waxaanu u raacaynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu u raacay rasuulkaa macallin inoogu ah rasuulka ayaa macallin inoogu ah raacitaanka waxyiga qur-aanka laftiisa aynu isla waafaqsannahay wuxuuna faray rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu daba taagnaano oo rasuulku wuxuu sameeya aynu samayno siduu u sameeyana aynu u samayno ilahi subxana wa tacala wuxuu leey laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana aayaddaa qur-aanka ma soo qaadaan weligaa arki maysbade caqlaaniyiinta iyo cilmaaniyiinta iyo inkaar qabayaasha bal isu wada geeyo bal kitaabaadkooda akriyo bal aayaddaa qur-aankaa ku arag aad bay u yar tahay aayaddaa qur-aanka inay soo qaataan lianno aayaddaa qur-aanka asaaska waxay ka duminaysaa waxay qabaan oo dhan ilahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ilaahay rasuulkiisii waxaa idinku jira oo la idin saaray inaad ku dayataan ku dayashadaasina waa ku dayasho wanaagsan oo aan lagu qadayn oo aan lagu hungoobahayn yaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dayanaya rasuulka ku dayashadiisu yay deeqaysaa liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir qofka ilaahay rajaynaya maalinta qiyaamana rajaynaya qofkaasi kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga wuu isku qabanaya labadaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam daba taagnaanaya rasuulka tacdiim buu hayaa madaxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u saaran yahay wuu jecel yahay waanu dabagelaya laakiin qofka iimaankiisu uu qooman yahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala aan aada u rumaysnayn ee calaa xarfin ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu caabudoba ku caabudaya qofkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku adkaanaya xaqiiqaan idiin sheegay xaqiiqadaasi waxay tahay dadka caqlaaniyiinta ah iyo cilmaaniyiinta iyo baainiyada soo ma kala taqaanaan baainiyadu waa nimankii shiicada ahaa ee shiicada kasii noqday shiicada kasii shiicoobay muslimiintu shiicadii la yaaban yihin shiicadii baa kasii yaabtay waa qaraamidada nimanka la yidhaahdo nimankaasi aakhir xaagga waxay soo istaageen waxay noqdeen ibaaxiyiin wax haaraani ma jiraan wax haaraani ma jiraan waxyaabaha ugu foosha xunay qabaan waxaa ka mid a guurka guurka wuxuu qabaa qaraamida iyo iyo baatiniyadu waxay qabaan waa ibaaxiyiina waxay qabaan ninku dumarka cid allaaliya cidda uu doonuu guursan karaa dumarka gayaankaa iyo kuwaan gayaanka ahayn inantiisuu guursan karaa walaashiibuu guursan karaa xataa hooyadiibuu guursan karaa waxay ku leeyihiin caqli baynu u baahana waa caqliga maantayna waale moogta caqli baynu u baahana caqligaasi wuxuu odhanayaa ninku inanta yar markuu dhalo wuu korinayaa wuu ku tabcayaa qarash baa kaga baxayaa wuu ku rafaadayaa shan iyo labaatan jir maalintay gaadha haddii raagtaba ayay nin soomaaliyeed ka raacaysa isagu miyaanu u mudnayn bay kuleeyihin isagaaba qarash ka galaye isagaaba kusoo tabcaye isagaaba kusoo dhintaye oo kusoo dhabar jabaye ninka bannaanka ka yimi iyadoo geedkaa leeg arkay waxa uga mudan aabbaheed baa uga mudan haddii aabbaheed uu iska weynaadana walaalkeed baa u mudan wahadihi alcaqliya qaraamida way socotay way socotay way socotay waxay ku dambaysay ibaaxiya wax xaaraani ma jiraan waajibaadka carab waxyaabihii mukalaf qofka insaanka takaaliiftii sharciga ilaahi subxaana wa tacaala uu saaray salaada in la khafiifiyo qaarkoodna salaadaba macnaheedii inay ka bedelaanoo habeenkan la kacaayo iyo salaada subaxee lasoo kalahaayo iyo casirka waxaani maaha salaada loo jeeda taas maaha waa xisaabo kale waajibaadkii sharciga ahaa in la macno tiro oo miiqaankoodii laga qaado waxaanay ahayna lagu sheego wax allaaliya waxaasi waxay kusoo ururayaan in qofku uu ka cararo takaaliifta sharciga ahayd inuu ibaaxi noqdo ibaaxi waxa weeyaan wax xaaraani ma jiraan ninka cilmaaniga ahina waa noocaas ninka cilmaanigaa waxa dhibay waxana waa xaaraan oo ilaahay baa xaaraantinimeeyey waxana waa xalaal oo ilaahay baa xalaaleeyey waxyeelada ugu weyne waxay ku taagan tahay wuxuu doonayaa inuu halkana gacantogaaleeyo halkana iska tago halkana iska raaco dabeete waxyaaba muxaramaada baa ku adkaada inay xaaraan noqdaan markaasaa wuxuu odhanayaa waar saas maahee nolosha caadiga ah ee dadku ay ku nool yihiin insaankaa ka talinaya laakiin masaajidka gudihiisa iyo salaada iyo waxaa qofka ilaaha u dhaxeeya diintu waa intaasun ee diintu yaanay noogu imanin banaanka banaanka maxaa yaala banaanka waxa yaala waa meeshay ka dhacaysa xaaraanta iyo xalaashu waxaan ha samaynin iyo waxaan samee beenta iska daa siyaasadii been bay noqotay war beenta iska daa beenta aan sheega buu ku leeyahy nimankan qur-aanka iyo siyaasadii istaba wadaa maxay ahaayeen aakhir xaagga waxay ku soo ururaysaa in muxaramaadkii qofku uu ka cararo waajibaadkiina uu ka cararo caqlaaniguna waa noocaas caqlaanigu waxaa ku adkaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabagelitaankiisa waxaa ku sugan qofkii qofa qofka insaanka ahi waa xor ilamaya addoonnimada ilahay uu ka gaadhayo xor wuxuu ka yahay quyuudda ibni aadamka iyo addoonnimada ibni aadamka xor ka yahay ilamaa iyo addoonnimadiisu waxay gaadhaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu addoon u ahaado bes isaga waxaa ku adkaatay xataa ilaahay addoon u ahaw war cibaadayso sidaas aawadeed bal waxaa u fiirsataan dadka ku dooda caqligaa caynkana iyo qur-aanka u kaadiye iyo sunnaha u kaadiye iyo nebiga taa looma baahna iyo bal cibaadaadkooda u fiirsada waa dadka ugu salaada yar ugu qur-aanka yar ugu masaajidka yar ugu alla kacabsiga yar aahaarta shareecadu ay ka muuqato waa dadka ugu yara ugu liita weeyaan waxaa laga yaabaa salaadaha qaar inuu ka boodsiiyo waxaa laga yaabaa salaadaha qaar inuu salaada duhur waxaa laga yaabaa labada iyo barhka inuu iska tukadaa laga yaabaa yacni qofka diintiisa oo dabacsan aawadeedba waxay ku diraysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu wax ka sheego aayadda qur-anka waxay tilmaamaysaa laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaad ku dayataan kudayasho wanaagsan liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir in laga dhigo micyaar iyo miisaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam kudayashadiisu waxay calaamad u tahay qofkaasi ilahay inuu rumaysan yahay amba iimaankiisu intuu leegyahay maalinta qiyaama intuu rumaysan yahay mar kastoo qofku uu ka meermeero oo uu ka leexleexdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam kudayashadiisa iyo dabagelkiisa oo cibaado uu ka dhigto uu jeclaado mar kastoo uu ka leexleexdo waxay calaamatu su-aal weyn saaraysaa rumaynta ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaasi uu rumaysan yahay rumayntuu rumaysan yahay maalinta qiyaamaha mar kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu allaha warasuulahu walaa tawallow canhu waantum tasmacuun ilaahay aeeca maalinta ilaahay aeeca rasuulkiisana aeeca hana ka jeesanina walaa tawallow canhumaa lama odhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam awaamirtiisa iyo wuxuu idiin sheegaayo ha ka jeesaninoo ha isdiidsiinina ee raaca waynu dedejinaynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheegay oo qur-aanka ayaa lagu sheegay waxaan rabaa inaynu maanta qur-aan ku ekaysano oo axaadiista aynu yarayno sababtu waxay tahay waxaa laga dhammaan waayey qur-aankaa inagu filan qur-aankii inagu filaay aan la sheegaayey qur-aankii waxa uu meel cad dhigay rasuulka calayhi salaatu wasalaam raacitaankiisa iyo daba socodkiisa iyo sunnihiisa in lagu dheganaado dadka qaar baa waxay sheegan karaan ilaahay jacaylkiisa ilaahay baanu jecelahay biduuni hadyi nebiyi sala allahu calayhi wasalam hadiga nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo aan raac ahayn wuxuu leeyahay waxaan aqaanaa jid iyo dariiq ilaahay aan ku jeclaan karo ilaahayna uu igu jeclaan karo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu marin dadkaasi way fara badan yihin yani camal buu samaynayaa wuu qiiraysan yahay cirkaasuu marayaa maxaa kugu kalifan wuxuu ku leeyahay dariiqani waa dariiqu maxabbat illaahi lilcabd waa dariiqii waxa weeyaan ilaahay addoonkiisa uu ku jeclaan lahaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma samayne maye kana waa jiraa buu ku leeyahy kana wuu jiraa kana wuu jiraa mana jiro rasuulka calayhi salaatu wasalaam jidkiisa mooyaane jid kaloo ilaahayna gaadhsiinayaa ma jiro rasuulka calayhi salaatu wasalaam jidkiisa mooyaane jid kaloo ilaahay subxaana wa tacala inagu jeclaanayaa ma jirto aayad qur-aana baa goysay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah caqligaagu hadduu kula cajabato oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam habkiisi iyo dhaqankiisi uu kula soo yaro koob koobnaado aayaddan qur-aankaa un fiiri haddaa qul in kuntum tuxibuuna allaha haddaa ilaahay jeceshihiin oo ay dhab idinka tahay ilahay inaad jeceshihiin fattabicuunii yuxbibkum allah ilaahay baa idin jeclaan doone aniga isoo raaca jidkii qofka ilaahay uu ku jeclaanayey waa jidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayad ka cadi may jirtaa aayad ka cadi may jirtaa aayad ka cad anigu garan maayo jidka ilaahay lagu gaadho ee lagu badbaado ee janno lagu galo ee qofka uu khayr ku heli karaa waa jidkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dembi dhaaf baad ku helaysaa wayakfir lakum dunuubakum wallahu kafuuru raxiim ayadda qur-aankaana waxay tilmaamaysaa oo meesha ay ka saaraysaa inuu qofku wax walba oo kale maha dariiq gaaloo keliyaate xataa dariiqa caqliga ah ee kooban ee basiidka ah qofka insaankaa inuu isku halleeyo oo uu ku dheganaado aayadda qur-aankaa way dhirbaaxaysaa oo meesha way ka saaraysaa walaalayaal waxa yacni la raacin karaa intaas oo oo oo oo sii macnayn kara haddii dadku ay ka weecdaan raacitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaggee bay qabanayaan magac baa loo bixin karaa marka waa in magac loo bixiyo rasuulka raaci maayo rasuulka raacitaankiisa shareecadu waxay u bixisaa alitibaac raacitaan adiga waxaa lagaa rabaa rasuulka raacitaan la-aantiisa caqliga markaad raacayso inaad caqli u bixiso caqlaani wuu ka xanaaqayaa ninka ninka dha caqligayga ayaa igu filanoo oo caqligiisa koolkooliyo oo shareecadii islaamka kaga leexda isna ninkaas hebel waa caqlaani sulmaana caqlaaniya haye itibaaci waa diidee adigu magac u bixi adigu magac u bixiyo waxaad tidhaahdaa magaca la yidhahdaa waa magaca noocaasi noocaasi xor baan ahay magac maaha wada ayaa addoona addoon ilaahay baan u ahay buu ka odhanayaa laakiin xor baan ahay de amba addoon ilaahay baan u ahayo xor inta kalena xor baan ahay taa labadoonaba waan wada nahay laakiin waynu kala duwanaanaa anaa insaan muslim mutabic waxaan ahay insaan muslima oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam raacaya waa anta eesh adigu maxaad magac baa lagaa doonaya meel foka tegi shareecada ayaa magac u bixisay qofku ama waa inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam raaco haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu raaci waayo wuxuunbuu raacayaa hawadiisa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fain lam yastajiibuu laka faclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum nebi muxamedow hadday ku ajiibi waayaan oo ay ku yeeli waayaan oo ay ku soo raaci waayaan waxaad ogaataa oo xaqiiqaa ilahay baa ka warramaya waxaad ogaataa oo xaqiiqaa annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum inay raacayaan hawadooda naftoodu waxa ay doonayso ayuunbaa qanciya way ninkii sheegaynay nafta insaanku maxay doonaysaa ina nafsa la ammaaratun bisuu naftu had iyo jeer waxay jeceshahay inay iska fadhido inay iska nasato inaanay cibaadaysan inaanay tukan sadaqo inaanay bixin inaanay gaajoon inaanay soomin inaanay rafaadin inaanay jihaadin alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar waajibaadka sharciga ah ee nafta damqaya ee naftu aanay xiisaynahayn naftu way way iska giijinaysaa naftu markaa hawadeedu waxay tahay waa khilaafu shariica waa shareecada had iyo jeer inay iska khilaafto shaydaan baa had iyo jeer la socda waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay hadday ku diidaan oo ay ku raaci waayaan faclam waxaad ogaataa annamaa yatabicuuna ahwaa'ahum waa hawa raaco naftoodii unbay raaceen hawadoodu waa dookooda naftoodu waxay doonaysa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waman adalu miman itabaca hawaahu bigayri hudan min allah qofka qof ka lunsan oo ka baadiyeysan qof hawadiisa raacay ma jiro ina allaha laa yahdi alqowma alaalimiin ilahay kuwa aalimiintaa ma hanuuniyo waa aalim hada ismu waa aalim ninka rasuulka calayhi salaatu wasalaam diiday ee qaadan waayey ee weynayn waaye haadaa aalim haadaa muttabicun lihawaa ninkaasi hawadiisuu raacay ninkaasi waa aalim ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum dadka mu'miniinta ahow yeela oo maqla oo dhegaysta oo raaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay raaca ilahay rasuulkiisa raaca hadday idinku yeedhaan wax idin noolaynaya wax allaaliya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi sameeya waa inoo dan waa maslaxaddeenna wax alla wixii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi waxaa hala yeelo iyo sidan sameeya iyo sidan ha samaynina axkaamtaa shareecadu dhammaanteed dhammaanteed waa maslaxaddeenna iyo danteenna wuxuu ka odhanayaa qofku wuxuu odhanaya waa niyo shareecada shareecadu way fiicantay in la isu xukumee laakiin horta inoo yaro kaadiyo horta hawl kale inoo taalaye masaalixa ah ma shareeca inuu ku xukunnaa buu ka odhanaya mise maslaxo shareecadu markaa masla maslaxa ma soo arki mayse ma sharciga inuu raacnaa mise masaalaxa inuu raacnaa haddii kelmaddaasi aanay gaalnimo ahayn anigu wax gaalnimoa garan maayo ma masaalaxa inuu raacnaa mise shareeca inuu raacnaa shareeca haddii la raaco dadkaasi waa cadow dad ilaa kitaabka qur-aankaa baan fadhiyaa wallahi ninkii hebel garcadaa wuu dhigtay buu ka odhanaya garcadaa wuu idhigtay ninkaasiyo kitaabkii qur-aankaabuu iisoo fadhiistay saasuu ka odhanaya qof wuxuu u baahan yahay qofkii maya kitaabka uyarkaadiyo masaalaxa inuu qaadan masaalaxa waa maxay waa wax kitaabka khilaafsan isku xukunoo inaku waxaynu dhexdeena isla fahanay anu isla qaadanay oo tanna tuur tanna tuuro meel dhexaynu isugu nimaadno waa gaalnimo qofka haddii shareecada islaamka maslaxa aanu arkahayn uu aaminsan yahay maslaxaddu meel kale inay ku jirto middaa gaalnimadiisa midkaa gaalnimadiisa laskuma layskuma khilaafsanaa waxyaaba yaroo kale la isku khilaafaa kaasi ma gaala mise gaal maaha laakiin qofku hadduu qabo shareecada islaamka ee maslaxaddii kuma jirto oo meel kale ay ku jirtaa qofkaa gaalnimadiisa laba iskuma diidanaa muslimiinta ka midii laba iskuma diidana yaanay kuu dhuumanin waa idaa idaa idaa dacaakum limaa yuxyiikum qodobkaas nuxurkiisu waxa uu yahay dadku hadday diidaan oo ay ka leexdaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam raacitaankiisa wuxuun bay raacayaan hawadooda hawadu waxa weeyaan waa dookooda iyo naftoodu waxay doonaysay raacayaan taasina meelgeyn mayso way dha ma dhaqayso way halaagaysaa hadday cid dhaqi lahayd waxay dhaqi lahayd ibliis bay dhaqi lahayd calayhi lacaain ullah ibliis maslaxaddiisii isagu su maslaxadda u arkayey iyo naftiisu waxay jeceshahay ayaa wuxuu ka dhex waayey wuxuu ka dhex waayey ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisii nebiyullaahi aadam u sujuud baa la yidhi wuxuu yihi maanaa u sujuuda nebiyullaahi aadam anaa ka wanaagsanayn wuxuu leeyahay maslaxaddu waxay ku jirtaa iyo danta iyo caqliga wuxuu ku jiraa garaadka suubani wuxuu ku jiraa dhoobadu inay ka dambayso dabka dhooba waa dhoobe ma itaal bay leedahay ma naf bay leedahay anigu dab baan ka samaysnaye meesha ay ka soo bilaabmatay qofku caqligiisu inuu inuu habaabiyo oo caqligiisu uu lumiyo oo shareeco uu kaga hor yimaada waa ibliis markaa caqlaaniyiin aabbahood iyo macallinkoodu waa ibliis ilaahay subxaana wa tacaala amar buu siiyey amarka inaad macnihiisa fahanto iyo inaanad fahmin way kuu simanta adiga waxaa lagaa rabaa amarka ilaahay qaado ama macnaha iyo xikmadda ka dambaysa fahm anbaha fahmin lakiin ibliis muxuu yidhi ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin anaa ka wanaagsan sidaa saxdaa waxa weeyaan inuu isagu ii sujuudo waayo anna waxaad iga abuurtay dab isna waxaad ka abuurtay dhoobo markaa qof kasta oo marka qur-aanka loo sheego aayad qur-aan loo sheego amba xadiis loo sheego amba xukun sharciya loo sheego idhahda niyo u kaadi niyo arigaas ma macquul baa adahaya oo caqligiisu uu kala weynaaday shareecada wuxuunbaad soo xasuusataa ibliis iyo ilaahay subxaana wa tacala wixii dhex maray ibliis caqligiisibuu qaatay waana faraqa u dhexeeya cisyaankii nebiyullaahi aadam iyo cisyaankii ibliis labaduba ilahay bay caasiyeen laakiin maxaa kala duwayey nebiyullaahi aadam qaladkiisuu ka garaabo inuu dembaabay wuu ogaaday ilaahay buu dembi dhaaf weydiistay wuu istaakfirlaysta markaasa waxaa lagu ciqaabay ciqaab kumeelgaadho adduunka tagoo soo shaqeey baa la yidhi soo wareeg xoogaa laakiin ibliis ninka la yidhaahdaa qaladkii uu galay ayuu sababeeyey oo uu caqliyeeyey oo uu rabaa inuu sax ka dhigo dadka qaar baa noocaasiya dadka qaar baa waxaanad ku kalahayn war waxan waa qalade iska daa markaasuu ni haaye eeg ma taqaanaa qalad ha ahaadee waa waxaa ku jira wuxuu doonayaa qaladkii intuu xaggan ka soo wareego oo waa isku soo jacburiyo inuu kaaga dhiga qaladkii aakhirka inuu sax noqonayo salaad salaaddii buu tukan waayo qofku salaadda qofku inaanu tukan inay qalad tahay ma qof aan qirsanayn baa jira isku nin waa salaaddii maan tukan horta waa runta laakiin sababta ma taqaanaa buu kuleey oo maxaad iga sababeynaysa salaad ma tukan maysid salaadii shareecada islaamka maxaad isugu xukumi weydeen baa lagu odhanaya soo nin shareecada islamka horta waa waajib in la isku xukumaa kitaabka qur-aankaana waa okay in la isku xukumaa laakiin arrin baa jira inaan isugu xukumahayn markaase wuxuu doonaya inuu kaa dhaadhiciyo in kitaabka qur-aankaa maanta in la iska dhigaa iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam inay sabab wanaagsan oo macquula leedahay oo qofku gaalna iskaga raaco kitaabka qur-aankaa iska daayo dimuqraadiyad iska qaato cilmaaniyad iska qaato ayaa qofku wuxuu doonaya inuu kuu sababeeyo wixiina waa dembi dembina waa in laga garaabo laga istaakfurulaysto sida aabbaheen nebiyullaahi aadam calayhi salaam laba tusaale oo gaagaaban saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim waxay ahaayeen dad aada u yaab badan marka loo sheego axkaamta shareecada marka loo sheego xadiis nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday marka la idhaha waxaani waa diin dhaqan bay lahaayeen dhaqankaas iyo maanta dhaqankeenuna aad buu u kala duwan yahay cumar radia allahu tacaala canhu waa la yaqaanaayo dee macruuf buu ku aha kaana waqaafan inda cinda xuduud illah marka la sheego isagoo cumaroo kacsan oo cirkaa maraya marka la yidhaahdo dee hadda cumar oo aayad qur'aan bartaa ku jirta uu istaagi jiray waxaa la sheegaa bilaal ibnu rabax alxabashi radia allahu tacaala canhu ayaa saalim mawlaa cumar ayaa wuxuu ku yihi saalimow cumar markuu cadhoodo sideebuu ekaa sideebuu noqon jiray waa u noolaa xilligaa cumar cumar markuu markuu cumar cadhoodo sideebuu ekaadaa buu yihi markaasuu yihi wallahi laa yuusaf lama sifayn kara bui cumar oo cadhooda haddaad aragto maba tilmaami karaysa siduu noocu noqonayo qof lama hadli karo waa laga wada baqanaya xaaladiisu gebi ahaanba way isbedelaysa markaasuu way isbedelaysaay ahaa wallaahi wallaahi laaqra'anna calayhi aayata min kitaab illah fayatamalmalu amaamii tamalmula aa'ir almadbuux buu yihi wallaahi haddii aan arko buuhi idaa ra'aytu cumar kaadiban fii ashaddi adabi haddaan arko cumar ibnu khadaab oo cadhaysan oo cadhadii ugu weyneed weliba ay hayso wax kale maan sameeyeen cumar anigu waan aqaanaa buu yihi aayad kitaabka qur-aankaa baan ku akriyaya aayaddaa qur-aankaa markaan u sheega maxaa dhac yatamalmalu amaamii tamalmula aa'ir almadbuux waxau hortayda u galgalanayaa uu u miskiin u noqonayaa sida maaragtay shimbir lasoo qaaday oo la gowracay shimbirka marka la gowraco waxoogaa wuu raftaa firig firig yar oo itaal daran buu firig firig dabatana wuu degaa wuu qabooba markaba naftu markaba way ka baxdaa bimacnaa cumar cadhadu waxay uga bixi lahayd si dhaksa ah haddaan u sheego haddaan u sheego aayad qur-aan waa noocaasa yani waxaa lagu yaqaanay haddee wax kastaaba ay dhacaan oo qur-aanka loo sheego wuu fadhiisanaya markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhintay cumar radia allahu tacala canhu waa taqaanaano waa kii caqligaa ka tegey cumar wuxuu qaadan kari waayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday way ku weynaatay fii bacdi alaxyaan musiibooyinka qaarkood adigoo arka rumaysan maysid musiibooyinka qaarkood adigoo arkaya naftaadu inay rumaysato way diidaysaa dee musiibadu aad iyo aad u weyn tahay cumar oo arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam naftu inay ka baxday ayaa wuxu rasuulku muu dhiman toddobaatoddobaatan cisho kadib wuu soo noolaan doonaa wuu soo kici doonaa dabeete munaafiqiin fara badanoo meelahaa kale rasuulka alayhi salaatu wasalaam uu dhintay ayuu layn doonaa bal waa ninkana rasuulka uu dhintay asxaabtu way baqdeenoo iyagoo og cumar inuu khaldan yahay way iska aamuseen gurigaa la hortubayay marka gurigii rasuulka alayhi salaatu wasalaam uu ku dhintay ee meydkiisu uu yaalay baa la hortaagtaagan yahay cumarna seeftuu lulayaa dadkuna way aamusan yihiin shib waa la murugaysan yahay abubakar baa soo galay waa loo soo sheegay guduhuu galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo dhunkaday tibta xayan umayitan yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay adigoo nool iyo adigoo dhintayba dayib baa tahay buu yihi dabeeta wuu soo baxay dadkii baa abubakar la hadlay wuxu uhi cumaroo fadhiiso fadhiisan maayo buuhi war cumaroo aamusoo fadhiiso fadhiisan maayo weligiiba ha qayliyo abubakar baa halkaa istaagay dadkina waxay eegeen xaggii abubakar kelmaddii la yaabka lahayd ayuu cumar abubakr radia allahu tacaala canhu uu akhriyey man kaana yacbudu muxamada faina muxamada qad maat waman kaana yacbud اllaha faina allaha xayun laa yamuut ninkii nebi moxamed caabudayow iska gaalo imikaba nebi moxamed waa dhintay khalaas ninkii nebi moxamed u haystay ilaahay inuu yahay nebi moxamed waa geeriyooday laakiin ninkii ilaahay caabudayow ilaahay wuu nool yahay dee diintaadii haysay ka dhigan tahay dabeete aayaddii qur-aanka ahayd buu akriyay wamaa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum la ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum nebiy llaahi muxamed wax kale mu ahayn wuxuu ahaa rasuul xagga ilaahay ka yimi oo ilaahay uu soo diray oo bashara afain maata aw qutila waa suuragal inuu iska dhintana waa suuragal oo heddiisu u timaado in la dilaana waa suuragal ee hadduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhinto amba rasuulka la dilaba miyaa gaaloobi lahaydeen inqalabtum calaa acqaabikum diinta miyaa ka bixi lahaydeen aayadda qur-aanka asxaabta markay maqleen nin kasta aayaddii qur-aanka ahayd buu qaatay kaannamaa inay maanta soo degtay oo kale cumar baan ujeedaa marka cumar muxuu sameeyey cumarkii seefta lulaayey wuxuu hi aayaddii qur-aanka markii aan maqlay wallaahi waxaad mooddaa aayaddaa qur-aanka ay qur-aankaba inaanay ku jirinoo ay maanta soo degtay dabeete wuxuu yihi labadii lugood bay ahayn waayey markaan ogaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu dhintay oo uu dhiman karo oo xaqiiqa ay tahay waan taagnaan kari waay dabete jilbaan ku istaagay buuhi jilbaan ku istaagay shib markiibu cumar aamusay muran ma keenin aayad qur-aana baa loo keenay aayaddii qur-aanka ahayd horuu ka sii qaatay itibaaca dhab tahay waa kaas xaaladdu hadday kugu qadhaadhahay iyo hadday kuu macaan tahay haddii maslaxadda adigu aad ka dhex arkayso iyo maslaxadaada maslaxadeenna ma naqaano inakuye haddaad is leedahay maslaxadaadii kuma jirta meesha labadu waa inay kuu sinaadaan dhacdada labaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam umu salama umu xabiiba radia allahu tacaala canha ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi man salla tnatay cashara rakcatan rakcatan fii yowmin walayla buniya lahu bihina beytun fi ljanna labiyo toban ragcadood oo sunayaasha mu'akadka ah qofku hadduu tukado habeenkii iyo maalintii waa sunayaal hadda hadduu tukado waa kuwa saaduur ka horeeya ee ka dambeeya kuwa maqhrib ka dambeeya kuwa cishaaye ka dambeeya kuwa subax ka horeeya waa salaadaha labiyo tobanka ragcadood labiyo tobankaa ragcado qofku hadduu laazimo oo maalin uu tukado labiyo tobankaa ragcadood labiyo tobankaa ragcadood aawadood waxaa loogu dhisayaa guri baa jannada looga dhisaya umu xabiiba radi allahu tacala canha waxay leedahay famaa taraktuhuna mundu samictuhuna min rasuuli lahi sala allahu alay wasalam laga bilaabo maalintii rasuulka calayhi salaatu wasalam xadiiska aan ka maqlay ilamaa iyo maantaan idinla hadlayo kamaan tegin btid umu xabiiba inagu so maanta maynaan qaarkiin so maanta uguma horeyso qaarkiin waxaa laga yaabaa toban sano ka hor bay maqleen qaar shan sano ka hor qaar labaatan sano ka hor qaar shan iyo toban sano ka hor baa laga yaaba inay maqleen oo marna ay sameeyaan marna aanay samaynin umu xabiiba waxay leedahay maalintii rasuulka aan ka maqlay ilamaa iyo maanta kamaan tegin cambasa waa nin taabiciya waa ninka ka wariyey xadiiska umu xabiiba wuxuu leeyahay cambasana famaa taraktuhunna mundu samictuhunna min ummi xabiiba aniga laftayduna maalintii aan ka maqlay umu xabiiba laga soo bilaabo ilaa maanta kamaan tegin cambasa waxaa ka warinaya camar ibni aws camar ibni awsna wuxuu yihi maalintii cambasa aan ka maqlay laga soo bilaabo ilaa maanta anna kamaan tegin xaalkooda iyo xaalkeennu aad buu kala duwan yahay laakiin waxaa laynaga rabaa wax walba oo ay sameeyeen waynu samayn karaayo waynaan samaynahayne waana way nagu adagtay haddaynu wada samayn weyno fahamkeennu saxaynu ahaado inaad camal ahaan u samayso iyo inaad fahan ahaan u fahansan tahay way kala duwan tahay aynu fahansanaano sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam haysashadiisa iyo ku dheganaantiisa iyo ku camalfalkiisa iyo ku dagaalankiisa inaa qofka muslimka inuu aaminsanaado inaanu ka hormarin waxyaabaha kale masaalix mursala caqli danta guud waxyaabaha dhexdhexaado dadku ay isugu yimaadaan caqli baynu u baahannahay garaad baynu u baahannahay maan baynu u baahannahay waxyaabahaas inaanay ka hor iman sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam faatima bintu muxamed sala allahu calayhi wasalam radia allahu tacaala canha ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u timi aabbaheed waxay ka cabanaysaa hawl bay ka cabanaysaa waxay leedahay gurigii baan joogaayo shaqaalo la-aan bay ahaysoo hawshiibaa gacmahaygi gaatiru yeeshay bay tihi maxdinkaasaan wadaa kan baan samaynayaa waxaan u baahnay qof shaqaalaa waxay maqashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam in loo keenay addoommo in loo keenay marka waxay tihi addoon baan doonaya inaad siiso waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inantiisii gacantaan ku shaqaynaya waxay leedahay waan daalay rasuulka ilaahayow waxaan rabaa inaad siiso qof shaqaalo ah oo waxoogaa ina siiya dadku way wada haystaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa waxay u timi caaisha radia allahu tacaala canha caaisha rasuulka fariinta u fartay caaisha rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sheegtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay warka wuu soo baxay wuxuu leey cali bna abi aalib waxaan imi gurigii gurigii markaan imi ayaa waxoogaa yar aan joogay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iga soo dabagalay anigoo rabna markaa inaanu sii seexseexanno rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu soo galay wuxuu fadhiistay dhexdayada cali waa in adeerkii faatimana waa inantiisii dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi alaa ucallimukumaa khayran mima sa'altumaa waxa ay weydiisateen shaqaalaha ay weydiisateen wax ka fiican ma idiin sheegaa waxaa wax idinka fiican ma idiin sheegaa haabaa taalla meesha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi idaa akhadtumaa madaajicakumaa markaad sii seexseexanaysaan aad sii jiifjiifsanaysaan أن تكبر الله أربعا وثلاثين وتسبحاه ثلاث وثلاثين وتحمداه ثلاث وثلاثين فهو خير لكما من خادم markaa sii seexanaysaan waxaa samaysaan afar iyo soddon jeer waxaad tidhahdaan allahu akbar saddex iyo soddon jeerna waxaad tidhaahdaan subxaan allah saddex iyo soddon jeerna waxaad tidhaahdaan alxamdu lilah waa boqol soo maaha saddex iyo soddon iyo saddex iyo soddon iyo iyo afar iyo soddon waa boqol boqolkaa jeer habeenkii markaa sii seexanaysaan samaysta fa huwa khayrun lakumaa min khaadim taasaa idinka fiican qof shaqaalahoo laydin keeno cali wuxuu leeyahy markaa radia allahu tacaala canhu maa taraktuhu mundu samictuhu min annabiyi sala allahu calayhi wasalam maalintaa laga soo bilaabo rasuulku calayhi salaatu wasalaam noo sheegay ilamaa iyo maanta oo la joogo hal habeen kamaan tegin inaku caawaynu bilowno talooyinteelaeg baynu wadi doonaa haddinu caawa bilowno mararka qaar markaase u sheekaysanayaan ay kaftameen bay qaar khuuriyaan iskaba seexdaan khalaas isagoo adkaartii baan akhriyin maaragtay seexashada waxaa la weydiiyey cali radia allahu tacaala canhu walaa leylata sifiin ma maca habeenkii sifiin sifiin habeen baas buu ahaa oo muslimiintu ay islaayeen cali bna abi aalib iyo mucaawiya oo si la isu leynaya waagi uu ku beriyey waxaa lagu yihi cali ma maca habeenkii sifiin wuxuu wallahi maca habeenkii sifiin walaa leylata sifiin xataa habeenkii sifiin maan ilaawin walaalayaal laba qodob oo gaagaba baan kusoo gebagabaynayaa oo aan kusoo khulaasaynaya hadalkayga midi waxa weeyaan shareecada aynu haysanay ilaahay subxaanahu watacaala inoo soo inoo soo dejiyey ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey waxaynu ku amrannahay inaynu raacno inaynu qaadanno o aynu ku dhaqanno waxaynu u raacaynaa sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu raacay iyadaa inoo hawl yar inoo dhib yar inoo dabacsan inoo naxariis badan inoo dhammaystiran khulaasadu waa intaas intaa wixii ka sokeeya ee garaadkaaga iyo maskaxdaada iyo caqligaaga iyo aabbayaasheen waxay samayn jireen iyo culamada qaar waxay sameeyaan iyo dookheenu meelku geyn maayaan maslaxad iyo dan iyo wanaag waxay ku jirtaa shareecada islaamka in lagu raaco fahankii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabta ridwaan ullaahi calayhim iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciina saasa saasay u qaateen lama helayo saddexdaa qarniya aan kuu sheegay haddii la wado oo la wado oo la wado lama helayo meel muran laga keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisa iyo ficilkiisa xataa aynu kala qaadqaadno la heli maayo waa laysku waafaqsanaa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabo kaloo culimmadu ay raaciyaan oo adilaabaa laysku khilaafay istixsaanka iyo istisxaabka iyo camalu ahli lmadiina iyo camalu ahlilbeyt iyo waxyaabahaasa la isku khilaafaa laakiin xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ficilka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam weligeed la iskuma khilaafin waxyaabaha gadaal ka yimi dheg ha u dhigin diintaadu waxay ku jirtaa alkitaab والسنة على فهم سلف الأمة أقول ما قد سمعتم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم